بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام إحياء الموات وحو أفصل يهي دلك الانتي نولين تيسي يا أحكام تيسي halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximah اllahu tacaala mas'alada ixyaa lamwaat ixyaau lmawaat dhulka dhintay nooleyntiisii iyo axkaamtiisii dhulka dhintay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa ardun lam yajri calayha milkun limuslimin ardun waa dhul lam yajri calayha uusan horay usoo marin milkun limuslimin waa dhul qof horay u milkiyey iyo cid iskale aysan jirin dhulkaas iska bannaan oo cid iskale aysan jirin oo dhul dowladeedna aan ahayn oo hanti gaarahoo qof shaksi gaaraho uu leeyahana aysan jirin dhulkaas in la nooleeyo sharcigu uu banneeyey yacni dadka dhan ayaa dhulkaasi uu u simaya ciddii usoo hormarta ee noolaysatae guri ka dhisata ama ceel ka qodata ama beer ka samaysata ayaa milkinaya dhulka noocaas oo kalena waxaa lagu milkiyaa nooleynta qofka uu nooleeyey ayuu ku milkin ama ceel ha ku nooleeyo ama guri ama deegaan ama beer ha ku nooleeyo isaga iskale dhulkaa cidna uusan uga horreynin wa ixyaau lmawaati dhulka dhintay nooleyntiisii jaa-isun wuu bannaan yahay bishardayn laba shardi ayuu ku bannaan yahay dhul aan cidno iska lahayn in qofku uu guri ka dhisto oo uu milkiyo ama beer uu ka qoto an yakuuna almuxyi qofka nooleynaya musliman qofka nooleynaya dhulkaas oo deegaan ka dhiganayo o degaya ama ceel ka qodanaya ama beer ka samaysanaya waa inuu yahay muslim gaal lama ogola bilaadulmuslimiin inuu asagu milkiyo qeyb ka mida oo uu nooleysto gaalkii looma ogola yacni dhul dhulalka muslimiinta ka mid a oo dhul bannaana intuu gaalku iska yimaado inuu yidhaaho intan anigaa nooleystay oo beer ka dhigtay anigaa guri ka dhigtay anigaa ceel ka qodanaya gaalka lama ogola walow biidni alamiir aw alxaakim xataa dowladdu uma ogolaan karto kutubta fiqiga waxay leeyihiin sharcigu xataa uma ogolaanayo madaxweynuhu xataa hadduu u ogolaado oo nin gaala uu yidhaaho dhulkaa cidno iskama lahane noolayso oo beer ka dhigo uma bannaano xataa dowladda dowladda xataa uma bannaano yacni dhul dhulkaas waxaa nooleyn kara qof muslima bis gaal looma ogola wa an takuuna alardu ardadu waa inay ahaato xuratan dhulku markii aada nooleynayso dhul xora waa inuu ahaa dhulka xorka maxaa loola jeedaa waxaa fasiraya hadalkan soo socda waxaa lagala jeedaa lam yajri calayha waa inuusan ku dureersan ardadaas oo uusan soo marin milkun milkigaasoo limuslimin muslim u sugnaaday yacni dhulku waa inuu xor yahay macnaheeda sidaasaa loola jeedaa cid kaaga horreysay oo qof muslima oo dhulkan hore u nooleeyey oo milkiyey waa inuusan jirin lanna xadiiskii bukhaari nabigeena salى اllahu عalayh wasalam laga wariyey wuxuu nabigu ku yihi salى اllahu عalayh wasalam man acmara ardan dhul qofkii camira laysat liaxadin ardadaasoo cidna aan u sugnaanin oo cid iskale aysan jirin fa huwa axaqu isagaa ku xaqnimo badan qofka dhul aan layska lahayn qofkii noolaysto oo camira isagaa ku xaq looyi rasuulku salى اllahu عalayh wasalam marka lam yajri calayha milkun limuslimin la yihi maxaa baxay haddii dhulku ewel macmuur ahaa oo adiga lagaaga horreeyey oo maalan qofaa hore u camiray walow ka bacdiba ha kharaabo oo qofkiiba ha ka tago meesha qofka horey hadduu dhulkan uu camiray oo guri uu ka dhistay oo deegaan uu ka samaystay weligii isagaa yeelanay isagaa iskale haddii lagaaga horreeyey ciddii kaaga horreysay oo nooleysatay ayaa yeelanaya haddii marka dhulkii qofku intuu nooleystay oo deegaan ama beer ama ceel intuu ku nooleeyey kabacdi qofkii la waayo see la yeeli qofkii dhulkan isagaa nooleeyey ceeluu ka qoday ama beeruu ka samaystay ama guriyuu ka dhistay kabacdi qofkii waa la waayey dhulka camir meel uu aaday ma dhintay ma nool yahay waa la waayey see la yeeli dhulka noocaas oo kale ah sharciga islaamku wuxuu leeyahay dhulka noocaas oo kale ah fa huwa lira'yi اlimaam madaxweynaha markaas waddanka ka talinaya ayaa dhulkaas gacanta ku sii haynaya wuxuuna madaxweynuhu sharcigu uu khayaar u siiyey inuu dhulkaas sidiisa ku ilaaliyo xataa yadhara maaliku ilaa ciddii iska lahayd ay soo ifbaxdo inuu sidaa dhulkaas uu ilaaliyo madaxweynuhu wuxuu kaluu sharcigu madaxweynaha uu khiyaar uu u siin inuu dhulkaas iibiyo ka bacdina lacagta uu meel dhigo xataa yadhara almaalik ilaa maaligu markaas uu ka soo baxo wuxuu kaluu sharcigu madaxweynaha khiyaar u siiyey dhulkaas markuu madaxweynuhu iibiyo lacagta ka soo baxda inuu bangiga amaahiyo oo deyn uu bangiga uga dhigo hadhow markii qofkii uu soo baxana deynkaa bangiga laga gudo oo laga siiyo intaasoo yacni khiyaaraada ayaa sharcigu uu siiyey qofka madaxweynaha ah waa haddii dhulka intuu qofku camiro dib loo waayo qofkii waa akhbaartiisu ay koodo wa sifatu lixyaa'i nooleynta tilmaanteeda qaabkee wax loo nooleeya qaabka wax loo nooleynayo ayuu sheekhu ka hadlay wa sifatu lixyaa'i nooleynta tilmaanteedii maa iladii kii wayo kaana huwa maagu fi lcaadati caadada dhexdeeda cimaaratan camirnaasho un ahaaday lilmuxyaa dhulka la nooleynayo wixii lagu camiro kaasaa nooleyn u noqonay yani sheekhu wuxuu ku leeyahay qaabka wax loo nooleeyo waxaa weeye shayga aada ku nooleyn rabto wixii camirid u ah ayaa nooleyn u noqonay maalan haddii aad ka doonaysid guri guri haddaad ka doonaysid dee qaabkii guriga waa inaad yacni dhulkii aada u dhistid waa inaad derbigii aada soo wareejisid waa inaad guryihii aad ka dhisato saasaa lagu nooleeya guri haddaad ka doonaysid haddaad beer ka doonaysidna qaabkii dhulbeereedka waa inuu meesha ka muuqdo qaabkii dhulbeereedka waa inuu meesha uu ka muuqanayo oo beertii aad usoo samayso xiidaan iyo derbi wareega waa inaad usoo samayso oo qadarka aada noolaysanayso calaamadii beernimada waa inay ka muuqato shay walba calaamadiisii waa inaad ka muujiso hadduu guri yahay gurigii waa inuu ka muuqdo hadduu ceel yahay ceelka calaamadiisi waa inaad ka muujiso hadduu beer yahay beerta calaamadeeda waa inaad ka muujiso shay walba shay waxa lagu nooleeyo waa inay ka muuqdaan ayaa lagala jeeda wa sifatu lixyaai nooleynta tilmaanteedii maa iladii kii way kaana huwa maagu fi lcaadati caadada dhexdeeda cimaaratan camirid u ahaaday lilmuxyaa shayga la nooleynayo caada ahaan wixii dadku ay ku camiraan ayaa lagaa rabaa inaad ku camirto laakiin hadduu qofku qoray uu ka taagto ka war biruu ka dhex taagtay markaasuu yidhi anuu i calaamaysan yahay mana usoo socdo iska joogaa iska tegi qorayuu ka dhex taagay markaasuu le anuu i calaamaysan yahay dowladdu qofkaas oo kale waxay leedahay axyi aw itruk dhulka ama noolee ama iska fasaxa waktigaa dowladdu u qabanay qofkaas marka noolee oo haddaad ceel ka doonayso ceelkii ka qod haddaad guri aad ka doonayso guri ka dhiso haddaad beer ka doonayso sifadii beernimada la kaalay haddii kale dhulka iska fasax labadaasaa dowladdu qofka ay ku shardin maahane lama ogola dhul adigiina aadan ku nafcinaynin dad kalena aadan u ogolayn calaaman ka taagtay waana iska tegi weligiisna calaamadaasaa ka taagnaanaysa dayaacu maalka maalka dayaaciisuna sharcigu ma ogola wayajibu waxaa waajibaya badlulmaa-i biyaha dhiibidiisii waajibu bialaati sharaa'ida saddex shardiyuu waajib ku yahay biyaha inaad dadka siiso waajib wuxuu sharcigu kaaga dhiga haddii saddex shardi la helo an yafdula biyuhu waa inuu ka soo haro can xaajatii shaksiga baahidiisa shaksiga baahidiisa iyo dantiisa waa inay biyuhu ka soo haraan amaa wax adiga baahidaadii aan ka badnayn sharcigu waajibkaagama dhigayo inaad bixiso oo biyaha laga hadlayo wa an yaxtaaja waa inuu u baahdo ilayhi ilalmaa-i biyahaas hayruhu shaksiga hayrkiisa waa inuu u baahdo linafsihi naftiisa waa inuu ugu baahdo ow libahiimatihi ama neefkiisii xoolaha ahaa waa inuu ugu baahdo waxaa kaloo shardi ah qofkan lagu leeyahay biyaha inaad siiso waa waajib waa inuu sababta ugu baahan yahay ay tahay isagaa naftiisi u cabbaya ama xoolihii ayaa biyihii u ooman oo xoolihii rabaa inuu cabsiiyo labadaas waa in baahidu ay tahay maxaa baxay hadduu yidhaah beeraan ku waraabsanayo beeraan ku waraabsanaya hadduu yidhaah waajib ma ahan inaad siiso maxaa shardi waa inuu naf ku badbaadinayo ama naftiisii ama nafta xoolaha naftiisii ama nafta xoolaha waa inuu ku badbaadinayo laakiin hadduu leeyahay aniga naftaydiina cabitaan way ii haysataa xooluhuna cabitaan way ii haystaan laakiin beeraan ku waraabsanahay waajib ma aha ixsaan waad u siin kartaa oo ajiraad ka heli haddaad ixsaan u siiso laakiin sharcigu waajibkaagama dhigayo sharciga waajibkaagama dhigayo wa an yakuuna waa inuu ahaado biyuhu mimaa yladikii xaggiisa waa inuu ka ahaado yustakhlafu laga khaliif dhigayo oo lasoo badinaya laga wadaa khaliif dhiganta yustakhlafu wax lasoo bedelayo biyuhu waa inay yihiinoo markii laga qaado biyaha bedelkooda waa inay meesha kusoo ziyaadayaan fii bi'rin ceel dhexdiisa waa inuu ahaado aw caynin ama il qulqulays waxaa kaloo shardiga saddexaad ah biyahan marka sharcigu uu ku leeyahay waa waajib qofkan inaad siisid waa in biyahan markii meesha laga qaado biyahan bedelkiisa waa inay imanayaan oo tusaale ahaan waa biyo ceel ku jira biyaha ceelka markii laba wadaan ama saddex wadaan laga qaadaba waxbaa soo ziyaadaya ama waa il qulqulays oo ishaa qulquleyda biyo haddii laga qaado bedelkeediiya haddana imanaya biyo kaleo haddana qulqulay ayaa imanaya maxaa baxay haddii biyihii ay yihiin biyo kuugu jira baraag ama fuusto kuugu jira hadday yihiin dee qofkii inaad siiso waajib sharcigu kaagama dhigo ixsaan haa sadaqa weeye ajir iyo khayraad ka heli haddaad siiso laakiin waajibkuguma aha biyihii aan soo badanaynin oo il qulqulaysa aan ahayn ama ceel aan ku jirin inaad qofkii aada siisid waajibkuguma aha hadduusan ceel iyo ishaa qulqulaysa aysan ku jirin rawa الbukhaariyu wamuslim can abi hurayrata qaal bukhaari muslim abu hureyra wuxuu ka wariyey qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yihi ثalaaثaة laa yandur اllahu ilayhim ywma اlqiyaamati saddex ruux ilaahay ma fiiriyo maalinta qiyaamaha ah walaa yusakiihim dembigoodana ilaahay ma dhaafo walahum cadaabun aliim cadaab xanuunjiyana way leeyihiin rajulu nin ninkaasoo kaana lahu fadlu maa-in biyo siyaado ah oo dheeraadoo baahidiisii ka soo haray haysta biyahaasoo bidariiqi waddada haddana ah oo fa manacahu u diiday min ibni sabiil qofkii musaafirka ahaa ceelkaa iska qulqulaya oo waddada ku yaala ayuu dadkii musaafiriinta ahaa u diiday musaafirkiina wuxuu leeyahay nafteedaan ugu baahanahay ama wuxuu leeyahay xoolahaan ugu baahanahay warajulu nin wey ninkaasoo baayaca imaaman imaam la ballamay madaxweyne laa yubaayicuhu madaxweynaha kulama ballamayo ilaa lidunyaa inuu adduunyo siiya mahan dan kale kama lahaa waddanku hadduu hagaago iyo hadduu fasaado dan kama lahaa lacagtaa iyo adduunyadaas bis ayuu ka raba fa in acdaahu minhaa hadduu adduunyadii wax ka siiyayo lacagtii radiya madaxweynahaas raalliyuu ka noqon wain lam yucdihi minhaa lacagtaa iyo adduunyada hadduusan waxba ka siin sakhida carooba adduunyadaas kaliya way caqligiisa iyo aragtidiisa dhan adduunyadaasuu ka shaqay warajulu nin wey ninkaasoo aqaama silcatahu badeecadiisii istaajiyey bacda alcasri suuquu keensaday bacda alcasri badeeco faqaala wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha gayruhu laqad acdaytu bihaa waxaan ka soo bixiyey kada wa kada intaas intaasoo lacaga ayaan soo siiyey badeecada waa beenuu ku dhaaran badeecadii toban doolar ugu fadhisay ayuu wuxuu leeyahay waxay ugu fadhisaa labiyo toban dolar waana ku dhaaranay wallaahi bilaahi labiyo toban dolar ay ugu fadhisaa bul saasuu ku dhaaranay fasadaqahu rajulun ninaa uu rumeeyey miskiinah oo dhaartiisii u rumeeyey uma qara'a rasuulku wuxuu akhriyey sala allahu calayhi wasalam hadihi alaaya in aladiina kuwii yashtaruuna bicahdi illaahi ilaahay ballankiisii iyo wa aymaanihim dhaaryaalkoodii hamanan qaliilan lacag yar ku iibsanaya ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira ilahay wuxuu yihi kuwaasi wax nasiibaho u jira aakhiro uga horeeyaa ma jira kuwii dhaartoodii adduunyo iyo wasakh adduunyo ku iibsanayo faslun adakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami اlwaqfi waqafka axkaamtiisii ayuu u fasaliyaa halkan sheekh wuxuu uga hadli raximah اllahu tacaala waqafka iyo axkaamta uu iska leeyahay walwaqfu waqafku jaa-izun mid bannaan bitalaaثi sharaa'ida saddex shardi ayuu ku bannaan yahay an yakuuna waa inuu ahaado shayga la waqfayo mimaa iladii ki yuntafacu bihi shayga lagu nafcinayo maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa baaq noqoshadiisa micigiisana waa in lagu nafcinayo waxaa shardi ah shardiga ugu horeeya shaygan waqafkiisa uu ansaxayo shay lagu nafciyo waa inuu yahay markii lagu nafciyana waa in daatadiisii iyo cayntiisii ay baaqi noqonayso maalan musxaf qur-aan ah ayaad masaajidkii ku waqaftay musxafka haddii la akhristo oo lagu nafciyo waa soo harayaa daatadiisii baaqi noqonayso ama derin ayaad waxaad ku waqaftay masjidkii ayaa derin keentay derintii haddii lagu tukado mudday sii baaqi noqonaysa muddo ay sii baaqi noqonaysa haddii lagu tukado oo lagu nafciyo maxaa baxay maca baqaa'i caynihi layi maca baqaa'i caynihi waxaa baxay maalan raashin oo kale ayaa tiri waxaa tiri raashinka waa waqfahay dee raashinka haddii lagu nafciyo cayntiisi waa raacaysa nafcigii raacaysa waa israacaya ku nafcintii oo lagu nafciyey ayaa cayntiisi ku baaba-aysa kaasoo kale waqafkiisu ma ansaxayo in la waqfo waqafkuna waxa weeye ajir iyo fadiilo dheeraad ah uu nabigeena ku sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaain ruuxa bini aadamka hadduu geeriyoodo camalkiisii wuu go-aa ilaa saddex arrimood muhan saddexdaas arrimood qofkii sameeyey mid ka mid a camalkiisu ma go-ayo isagoo qabrigiisa ku jira ayaa la dalacsiina oo khayrkiisa iyo nafaxaadkiisa iyo cibaadadiisa ay soconayso isagoo qabri ku jira saddexdaas muxuu nabigu ugu hormariyey sala allahu calayhi wasalam sadaqatin jaariya sadaqo jaariya sadaqa iska sii soconaysa sadaqada soconaysa waa waqafka masaajiduu qofkii dhisay intuu qabriga qofkaasi ku jiro ilaa qiyaami saaca ajirkii masaajidkaasa usii soconay ceeluu waqfay oo dadka masaakiinta iyo fuqaradu ay ka cabayaan weligii ajirkaasi kama go-ayo isagoo dhintay ayaa ajirkiisii loo qorahay laakiin soomaalida hadda mashaakilka haysta waxaa weeye waqaf waxayba u yaqaanaanba masaajid la waqfo bis waxay u maleeyaan wax kaleba inaan ajir laga helayn markaad dadkii ugu yeerto oo dadkii xoolaha ilaahay uu siiyey aad tiraahid war xoolihiinna iyo maalkiinna inta adlaan ka dhiman ka faa'iidaysta oo waqaf sameeya wuxuu ku leeyahay sheekh masaajid ma ii haysaa oo waqaf kale ma jiro miya maanta waxaa dayacan oo dadka xoolaha ilaahay uu siiyey aada ugu habboon inay uga faa'iidaystaan xoolahooda intaysan dhimanin madaarista taxfiirka qur-aanka kariimka ah madaarista qur-aanka kariimka lagu xifdiyo way dayacan yihiin meelo luuqluuqa iyo meelo aan u habboonayn ayaa qur-aankii ardaydu ay ku bartaan oo mucallimiintuna ay wax ku dhigaan qofkii maanta wax la baxaya majaalka bannaan oo masaajid maantaba ka ajir badan oo ka khayr badan waa qur-aanka ilaahay in kor loo qaado leanna waxa weeye mar walbaba ajirku wuxuu ku xiran yahay baahidu meesha ay ka jirto maantana waxaa weeye magaalada muqdisho baahi masjid ma hayso laakiin waxaa haya baahi dugsi qur-aan a ka jirta baahi dugsi qur-aan ayaa ka jirta magaalada muqdisho kama jirto baahi masaajid masaajidda way iska fara bateen iyagoo isku dhodhow oo weliba maaragtahay jumcooyinkii yacni jumcadii masjidkan un buuxin ayaa waxaa laga yaaba masaajid kale haddana in jumcadii lagu bilaabo ayaa dhici karta marka baahi masjid maanta kama jirto magaalada muqdisho majaalka marka furan oo mudan in laga faa'iidaysto maanta waxaa weeye in madaarista taxfiid alqur'aani alkariim in loo iibiyo dhulal la dhiso la qurxiyo oo hadalka ilaahay subxaanahu watacaala la karaameeyo oo la ciseeyo wuxuu kuu noqonaa sadaqa jaariya oo weligaa aan kaa dhammaanaynin oo aan kaa go-aynin ayuu kuu noqon waqafka aad ka tagtay meelaha furan waxaa ka mid ah majaalaadka waqafka furan waxaa ka mid ah guryaha loo waqfayo dadka dalabatulcilmi meel ay seexdaan dadka dalabatulcilmi maanta waxaa jira dad gobollada ka soo xeraystay oo cilmi gobollada ka soo aaday guryihii lacag ay ku ijaartaanna aan heli karin masaajiddiina aan seexan karin ayaa jira masaajiddii qaarkood ba aan loo ogolayn inay jiiftaan oo laga yaabo xataa masaajidka jiifkiisii inuusan habboonayn leanna qofki waxaa dhici karta masaajidka hadduu jiifto inay janaabo ay ka timaado ayaa dhici karta meeshaa dhib uu ka yimaaday masaajidkii markaa yacni aadaabtiisii meel looga dhaco sidaas awgeed dadka dalabatulcilmi ah in guryo ay jiiftaan loo iibiyo oo cilmiga markaa loogu kaalmeeyo majaalaadka waqafka hadda furan ayay ka mid tahay baahiyaha jira ayay ka mid tahay ciddii inta aysan dhiman ka faa'iidaysanaysa waa majaalaadka hadda furan oo runtii aada muhim u ah in looga faa'iidaysto marka waqafku aada u ajir badan yahay aada u qiimo badan yahay mana aha masaajid kaliya oo mar walbaba in lala beegsado liannahu baahidii masaajiddu way daboolantay inta badan inta badan way daboolantay wa an yakuuna waa inuu ahaado waqafku calaa aslin asal waa inuu ahaado asalkaasoo mawjuudin ee la helo iyo wa farcin farcaas oo laa yanqadicu aan go-ay wuxuu ku yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala waqafku waa inuu ahaado asal jira asal jira waa in la helo yacni asal mawjuuda maxaa loola jeedaa waqafku wuxuu u qeybsamaa laba qaybood alwaqfu calaa jihatin caama iyo alwaqfu calaa jihatin khaasa jiho caama inaad waku wax ku waqafto marka hore oo maalan masaajid oo kale ayaad waqfaysa masaajidka aad ku waqfi waa jiho caama in lagu dukado dadka muslimiintu ay ku cibaadaystaan ayaad u waqfi guriyaad dhisi ood waqfi waxaad leedahay dadka fuqaradaa guryaha aan ijaaran karin masaakiinta inay jiiftaan ayaan u waqfay jiho caama laydhaha waqafka noocaas waxaa jira waqaf oo calaa jihatin khaasa jihada khaaska maxaa lagala jeedaa waxaad leedahay hebelaan ku waqfay gurigan hebelaan ku waqfay noocaas wey nooca uu sheekhu ka hadlayo wa an yakuuna calaa aslin mawjuudin marka uu leeyahay waa waqafka khaaska ah waqafka khaaska maxaa shardi ah koow marka hore inaad ku bilowdo qof jooga haddii waqafku khaas yahay oo shakhsiyaad aad ku waqfaysid waa inuu qof joogo marka hore aad ku bilowdo maxaa baxay haddaad tihaahid waqaftu haada albeyta calaa man sayuuladu lii gurigan waxaan ku waqfay caruurka io dhalan doona ma ansaxayo waqafka noocaas oo kale waxaa la yidhaha munqadicu lwal awalkuu ka go-an yahay yani yacni meel uu ku dul istaagaba ma haysto waqaftu haada albeyta calaa man sayuuladu lii caruurka ii dhalan doona caruur jooga ma ahno caruurka ii dhalan doona ayaan gurigan ku waqfaya tiri munqadicu alawala la yidhaha mana ansaxayo walidaalika saasuu sheekh sheekhu wuxuu yidhi wa an yakuuna calaa aslin mawjuudin marka horeba haddaad jiho khaasa iyo shakhsiyaad khaasa haddaad ku waqfayso waa inuu shaksigaas khaaska aad ku waqfayso marka horeba qof mawjuuda waa inuu ka bilaabanayo oo munqadicu alawal waa inuusan ahayn wa farcin waa inuu ahaado faracaasoo laa yanqadicu farac aan go-ayn waa inuu noqdo wuxuu kaluu sheekhu intaas raaciyey wuxuu yidhi faraca markii aad asal mawjuuda ku waqafto asal jira haddaad ku waqafto maalan waxaad tidhi waqaftu haada albeyta calaa awlaadi waa awlaad markaa kuu jooga caruurteydan gurigan ku waqfay ayaa tiri waa inaad sii raacsiiso uma awlaadihim uma awlaadihim uma alfuqaraa haddii awlaaddu markaa ka bacdi ay baaba-aanay dhintaan awlaadday haddana dhali doonaan faracooda kuwaas hadday baaba-aan fuqarada markaa ka bacdi ayaan kusii waqfay laakiin hadduu gadaal ka go-an yahay munqadicu alaakhira lila gadaal hadduu ka go-an yahay maalan waxaa tidhi waqaftu calaa waladii uma naslihi caruurkaygaan ku waqfay caruurtan caruurta ay sii dhali doonaan ayaan ku waqfay ayuu yidhi ka bacdina wuu aamusay dee caruurta ay sii dhali doonaan uunbaad ku sintay caruurta ay sii dhali doonaan hadday cirib go-aanna oo ay geeriyoodaan waqafkaas waxaa la yidhaha waqaf munqadicu alaakhira gadaaluu ka go-an yahay yacni waqafkaas khilaafaa ku jira oo culimmadu waxay isku khilaafeen oo a'immada shaaficiyada ma ansaxaya mise ma ansaxayo sheekhan hadda waa diiday wa farcin laa yanqadic oo wuxuu leeyahay faracu waa inuu noqdo farac aan go-aynin amaa haddaad tidhaaho awlaaddeedaan ku waqfay awlaaddaas haddii ay dhammaadaanna awlaaddoodaan ku waqfay ka bacdi aad ka aamustid ma ansaxayuu leeyahay sheekhu waxaa la yidhaha munqadicu alaakhir laakiin waraajixu annahu yasixu munqadicu alaakhirku sida raajixa madhabka shaaficiga raajix ku ah waa ansaxaya waqafka munqadicu alaakhir maala waxaa tiri owlaaddeydaan ku waqfay owlaaddeydu hadday baaba-aanna owlaadda ay dhali doonaanaan ku waqfay waad aamustay munqaicaakhir waqafkaas munqaicaakhirka ah ee gadaalka go-an sida raajixa waa ansaxaya madhabka shaaficiga raajix ku ah imaamu nawowi iyo keyrkiisba ay rajaxeen xaggee la geynaa marka haddii munqaiculaakhir la yihi sida raajixa uu ansixi haddii owlaaddii uu ku waqfay ay baaba-aan oy dhintaan owlaaddoodii ay dhalaanna ay baaba-aan xaggee la geynaa guriga wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximah llahu tacaala yusrafu liaqrabi اnnaasi ilayhi qaraabadiisa qofka ugu dhow qofkii wax waqfay qofka ugu dhow waa gurigaas la siinaha marka xukunkiisu waa sidaas haddii waqafku yahay munqadicu alaakhir hadduu yahay alraajixu annahu yasixu wayusrafu ilaa aqrabi اnnaasi ila alwaaqif qofkii waqfay markii qoladii uu sheegay markay cirib go-aan dadka asaga ugu dhowaa loo iinahay oo asaga la siinahay marka sida raajixa waqafka oo munqadiculaakhirka uu ansaxayo oo gadaalka go-an wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin shardiga kale waqafku fii maxduurin shay la xarimay xaaraan waqafku kuma ansaxo maalan jiha macsiyo ah gurigan in macsiyo lagu sameeyo in maaragtaa ilaahay lagu caasiyo in dembi lagu sameeyo waxyaalahaasaad u waqaftay dee ma ansaxayo leanna waqafka qasadka iyo hadafka laga leeyahay muxuu yahay ataqarubu bihi ila allah waa in ilaahay loogu dhowaado dee qasadkii waqafka laga lahayo o dhan ayaa meesha ka maqan marba haddii yacni jiha macsiyo ah qofku uu ku waqfayo shuruuddaas saddexda ah ayuu sheekhu noo sheegay an yakuuna mima yuntafacu bihi an yakuuna calaa aslin mawjuudin wa farcin laa yanqadic wa an laa yakuuna fii maxduurin waa inuusan xaaraam ahayn laba shardi oo kalea jirto oo kutubta fuqahada waaweyn ay ku daraan waxaa kaloo shardiga cadamu ta'jiil bimudda waa inaan muddo lagu xirin haddaad tidhaaho gurigan waxaan ku waqfay dadka fuqarada iyo masaakiinta hal sanaana waqfay hal sano ayaan waqfay ma ansaxay liannahu muqtadihii waqafkay taasi ka hor imanoo waqafka qasadka laga leeyahay waxaa weeye alta'biidu lata'jiilu waa ebed inuu noqdaal rabaa ilaa qiyaami saaca waqafka macnaha laga leeyahay waxaa weeye alta'biidu lata'jiilu waa ebed in laga dhigo laakiin adigana ta'jiil iyo muddaad u qabato ma ansaxayo marka waqafka oo ta'jiilka ah waxaa kaloo shardi ah wa cadamu tacliiqi bishayin inaadan shay ku xirinna waa shardi waxba shuruuda aadan ku xirin oo maala haddaad tidhaahid waqaftu hada albeyta cala alfuqaraa walmasaakiin aan ku waqfay idaa qadima fulaanu hebel hadduu soo galo u yimaado markuu hebel yimaado ayuu waqafkaygu bilaabanayaa tir oo ansaxayo ma ansaxayo de isagana tacliiq la sameeyo tacliiq wa huwa waqafku calaa maa iladii kii dushiisa u ahaaday sharadalwaaqifu kii wax waqfay wixii uu shardiyey ayaa lagu soconaa qofkii wax waqfay shuruudihii uu galayaa lagu soconaa oo min taqdiimin kala hormarin ah ow taakhiirin kala gadaalmarin ah ow taswiyatin ama simid ah ow tafdiilin ama kala fadilid ah oo dadkii yani la kala fadilo siduu asagu sheegay ayaa waqafka lagu socodsiiyey wahuwa waqafku calaa maa iladii kii u ahaa sharadalwaaqifu kii wax waqfayay wuxuu shardiyey ayuu ahaadoo lagu soconaa min taqdiimin horumarin ah oo carruurtii uu kala hormariyey maalan wuxuu leeyahay waqaftu hada albeyta gurigan waxaan ku waqfay cala alcaalimi min owlaadi owlaaddayda midka caalimka ah ee cilmiga yaqaano ayaan ku waqfay uma caalimkaas markuu dhinto uma caalimkaas markuu dhinto calaa man siwaahu min owlaadi wixii ka soo haray oo jaahiliinta iska ah markaa kabacdii guriga qaadanaya waa sax shuruuddii asagu ninka qofka waaqifka uu xiray ayaa lagu socona waa waqf saxiixa wey waqafkaas waqaftu hada albeyta cala alcaalimi min owlaadi beytkan waxaan ku waqfay caalimka owlaaddeeda ka mid uma calaa man siwaahu caalimkaas hadduu dhinto kabacdii owlaadda kale gurigan ay soo degi karaan oo ay ku nafcin karaan waa saxiix hadduu kala hormaro aw taakhiirin ama gadaal marin taakhiiruu sameeyey maalan wuxuu yidhi waqaftu calaa awlaadi faida nqaraduu awlaaddaydaan ku waqfay hadday cirib go-aan oy wada dhintaan ay baaba-aan fa calaa awlaadihim ilmaha ay sii dhali doonaan ayaan markaas ku waqfu yidhi marka muxuu dib mariyey ilmahay sii dhali doonaan uu dib u dhigay oo kuwan markay baaba-aan kabacdi wuxuu yidhi kuwaas guriga ha lagu wareejiyo waa saxiix aw taswiyatin ama simid ama waa simay oo dhexdoodii u sima wuxuu leeyahay waqaftu hada albeyti calaa awlaadi caalimihim wa jaahilihim caalimkooda iyo jaahilkooda waa isku mid ayuu leeyahay aw amase tafdiilin kala fadilid masaladii meesha hore aan taakhiirka aan ku misaalinayay halkanaa saxiixa in lagu misaaliyo tafdiilka kala fadilidda halkan w waqaftu hada albeyta cala alcaalim caalimkiisu horey u fadilaya caalimkuu fadilay waqaftu hada albeyta cala alcaalimi min owlaadi cala alcaalimi misaalkeedii halkana saxa in lagu misaaliyo ow tafdiilin fadilidii wuu kala fadilay wuxuu leeyahay caalimkii ayaan hormariyey oo caalimkaasaan fadilay ayuu leeyahay waa saxiix hadduu marka tafdiilkaas sameeyo owlaadii uu kala fadilay oo cilmi iyo zuhdi iyo xalaal mirad ayuu ku kala fadilay saxiix wey marka faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami اlhibati hibada axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekh wuxuu uga hadli raximah اllahu tacaala hibada iyo axkaamta ay iska leedahay waxaa jira saddex macno oo isku dhadhow aلsadaqaةu wاlhibatu wاlhadiya aلsadaqa wاlhadiya wاlhiba waa macaani isku dhadhow erayo isku dhadhow xagga sharciga musطalaxaadka sharciga isku dhadhow sheekhu marka wuxuu ka hadlayo isaga waa hibada bis hibaduu rabaa inuu ka hadlo hibada marka ugu macno ballaaran saddexdooda sadaqada iyo hibada iyo hadiyada waxaa ugu macno ballaaran hibada lanna waxaa weeye kullu sadaqatin wa hadiyatin hibatun sadaqo kasta iyo hadiyo kasta waxay qaadan kartaa magaca hibada hibada waa in shaygan milkigaaga aad ka saartid oo qof aada siiso oo qof aada siiso adigoo wax ciwada iyo lacag iyo bedel midna aadan ka doonaynin taasa waxaa la yidhaha hibo marka hibada waa macno ballaaranta sadaqada nafteeda hibo waa la dhihi karaa hadiyada nafteeda hibo waa la dhihi karaa wa kullu maa shay kasta shaygaasoo jaaza baycuhu shayga beeciisu uu bannaanaaday jaazad hibatuhu shayga hibadiisuna waa bannaantay wax walba oo la kala iibsan karo oo sharcigu ogol yahay in la kala iibsado waa la isku hibayn karaa wax walba oo la kala iibsan karo oo beecba uu ku ansaxayo hibaduna way ku ansaxay walaa talzamu lhibatu hibadu ma laasimto ilaa bilqabdi qibdoosho iyo gacan ku dhigid maahan wuxuu ku lehi sheekhu raximah allahu tacaala hibadu waxay si fiican ugu laasimi kartaa oo milki rasmi ah qofka loo hibeeyey gacantiisa ay u geli kartaa inuu qibdoodo gacanta uu ku dhigo maalan qofkanaad mobilkan aada u hibaysay waad siisay mobilkan hadduu kaa qibdoodo gacanta uu ku dhigo milkigaagi waa ka guuray laakiin meebalkii intuusan qibdoonin oo gacanta weli uusan ku dhiginin weli milkigaagu baaqi ku yahay asagu ma laha adigaa weli milkigaaga uu baaqi ku yahay waa inuu kaa qibdoodo qofka waidaa waqtigii qabadahaa hibadii almawhuubu lahu shaksiga loo hibeeyey hadduu qibdoodo oo gacanta uu ku dhigo lam yakun lilwaahibi kii hibeeyey uma ahaanin an yarjica fiiha hibada dhexdeeda inuu ku laabto qofkii haddii shayga aada u hibaysay gacanta uu kaaga dhigay war waa ka laabtay isiin kama soo fekerine kama soo fiirsane isii alaabtii aan ku hibeeyey maya ma jirto marka hore haddii marka hore yacni gacantii uusan kaaga dhigin uusan kaa qibdoonin amaa haddii gacanta uu kaaga dhigay oo uu kaa qibdooday sharciyan waa kaa milka guura maana waxayga iisoo celi kama aanan fiirsana iyo saa u malaymayn iyo ma jirto sharciga hadduu gacanta ku dhigay isagaa iskale waqad dalla calaa dalika waxaa tusiyey maa rawaahu lbukhaariyu wamuslim can ibni cabaas qaala ibnu cabaas wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadiisa ku laabta kalkelbi yaqiiu wuxuu la mid yahay ey matagay uma yacuudu fii qay-ihi matagiisii ku laabanay ey intuu matagay matagiisii ku laabanayo ay la mid tahay uu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam marka hibada laguma laaban karo qofka hadduu kaa qurdooday oo gacanta uu kaaga dhigay biso ilaa an yakuuna alwaahibu shaksiga waxideeyey waalida inuu waalid yahay maale hadduu waalid yahay wuxuu kuu hibeeyey oo u ku siiyey wuu kaa ceshan karaa waalidkiiyaa wax kuu hibeeyey guriyuu kuu hibeeyey gaariyuu kuu hibeeyey mobiluu kuu hibeeyey war kama aanan fiirsanayn waxaa igu soo dhacday inaan kaa ceshado xaquu u leeyahy waalidku la mid ma aha dadka kale isagu xaquu u leeyahy kaa ceshan kara hadduu waalid yahay rawى أbو dاود والتirmdي وqاaل xasن صحيiح عن بن cمر بن عabاس عن النبي slى الlه عليه وسلم qاala rasuulku slى الlه عليه وsلم wuxuu yihi laa يxilu لirajuli nin xalaal uma aha an يucطiya cadiyة siismo inuu qof siiyo ow yahaba hibata ama hibo inuu hibeeyo oo fayarjica فيha hibadii uu ku laabto haddana inuu qof intuu wax u hibeeyo hibadii uu ku laabto xalaal ma ahan إila الwaalida waalidka maahan fيi ma yucdي waladahu waalidku wuxuu caruurtiisa siin karo maaha caruurtiisa wuxuu siiyey wuu ka laaban karaa waalidku laakiin cid kale oo ka laaban karta ma jirto wixii iyadu ay bixisay waidaa acmara shaksigu hadduu cumri siiyo shay-an shay hadduu qof cumri siiyo shay hadduu qofka cumri siiyo alcumraa waruqba laba mas'alo uu rabaa inuu ka hadlo sheekh alcumraa waruqba الرقبة والعمرة وكالهبة في جميع الأحكام أحكامته لأن هبة كلمته لبدا مسألة العمرة والرقبة كالهبة هبة كلمته لبدا مسألة كهذا الفير الشيخ وإذا أعمر شيئا شيء هدو عمر السيو شيء هدو عمر السيو محل رجل يعني وحو يري شيئا أعمرتك هذه الدار أنت أدنوش هاي عمر قاقل gurigaanan ku sii wiir inta aada nooshahay oo cumrigaaga ah marka muxuu kala jeedaa haddii aada dhimatid guriga anugu isoo laabanahay saasuu kala jeedaa gurigan waa ku siiyey inta cumrigaagu uu nool yahay saasaa lagala jeedaa masalada waidaa acmara shay-an shay hadduu cumri siiyo qof oo uu yidhaha inta cumrigaaga ayaan ku siiyey aw amase arqabahu shaygii waa sugid siiyey waa ruqba iyadana ruqba uu sugid siiyey sugidda waxaa loola jeedaa yacni wuxuu leeyahay waan isi suganaynaa aniga adigu gurigan waan ku siiyey in mitu qablak haddii aada iga hor dhimatid adiga in mita qabli aniga hortay haddaad dhimatid caadat ilaya guriga anugu isoo laabanaa haddaad iga hor dhimato wa in mitu qablaka haddii aniga aan kaa hor dhintana istaqarat laka guriga adiga kuu sugnaana saasaa lagala jeedaa yani ruqba ow arqabahu waa sugid siiyey marka labadooda mid walba malakumoodku sug oo malakumoodku sug waxaa lagala jeedaa wuxuu leeyahay malakumoodku hadduu adiga kuu soo hormaro guriga anaa yeelanayo iisoo laabanayo waa is sugayna haddii malakumoodku aniga iisoo hormarana guriga adaa yeelanayo saasaad ku yeelanaysa ruqbaada saasaa laga wadaa ruqba ow amase arqabahu waa sugid siiyeyo waa isi sugaynaa weliba haddaad hortay dhimatid anaa guriga yeelanaya haddaan kaa hor dhintana adaa guriga qaadanaya saasuu yidhi kaana shaygaas uu sidaa ugu hadlay lilmucmari shayga la cumri siiyo guriga ama shaygu uu u sugnaana kaana lilmucmari shaksiga la cumri siiyey ayuu shaygaas u ahaanay ow lilmurqabi ama shaksiga la sugid siiyey uu yidhi waan isi suganaynaa qofkaasaa shaygii yeelanaya waliwarasatihi shaksigaas dadkii dhexlayay ayaa shaygii yeelanaya min bacdihi bacdi mowtihi geeridiisa ka bacdi geeridiisa ka bacdi intuu nool yahana isagaa yeelanaya hadduu geeriyoodana waa laga dhexlahay marka maxay noqoneen yacni cumraa iyo ruqbaa oo asagoo yidhi waa kuu hibeeyey ereyadii uu ku hadlay oo uu dhahayay haddii aad iga hor dhimatid gurigu aniguu iisoo laabanahay waa baatil ereyadaas sharcigu wuxuu u yaqaanaa erayo laaqi ah oo bilaasha oo sharcigu uusan ictiraafsanayn oo uusan qirsanayn marba hadduu qofku yidhaaho gurigan inta cumrigaagahan ku siiyey isagaa yeelanay abadan ayuu sharcigu u yaqaana taas oo kale waana laga dhaxlaa weliba waa laga sii dhaxla hadduu yidhaaho waan isu suganaynaaho ruq baan gurigan kuu siiyana oo yacni haddaad iga hor dhimatid guriga anugu isoo laabanaha haddaan kaa hor dhintana guriga adigaa qaadanaya nooca haddii uu hadlana shuruudahaasoo dhan sharcigu wuxuu ka dhigahayaa waxaan jirin gurigu mar walbaba waxaa yeelanaya qofkii gurigan yacni ruqbada iyo cumrada loo siiyey waana laga dhexlayaa tan waa masaladii hibado kale masaladii hibada ayay la mid noqon allah subxaana wa tacaala